waraxmatullaahi wabarakaatu waa mid kayla kulanka fayda dhegeystayaal midalboysa roogtan iyo shalboysa mindhegaataan baan ka dhawaada barnaamijka kulanka wartan oo waqtigan oo kan ku baratan idaacadda wartan ee dadadkan baydhabo markii la kuraaba hamiinada kale hamiinka jimaada ee markii la kuraaba hamiinada kale ee dhugunsiyaasan dhegaystayaal hamiinimo kamaysa u jimaaniya hooyda hadda taarigdan ayaa ka beeganta lamada bili saddexaad maarta sannadda labada kun iyo tobanki toddobada qodobada kulanku warsan dhugunsidaal hamiinimadan wanasenhayn isina dheega doontaan haddii ilaahay shar weliba ku mid eh amiinkii lahadhaafiya ee xalay hayti weliba xaafad ku mid ah xaafado magaalada baydhabo laka dilay bilaabmay markaas degan xaafaddaas waana la sheegay in xilliya idasitiya nhooydaasi dilkaas linjaysidi ciidamada booliiska magaalada baydhabo howlgalliyoo sameeyeen welibaa la sheegay in galantiyo haka dhikeen ragiijaysidii dilkaas waraysi amuurogaas ku saabsan weliba ou ka dhegaystayaal unasiinku kuhayne taliyaha ciidamada booliiska gobolka jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan saasoo kale qodobada kulunku warsan hamiinimada unasiinhayn isiina dheega doontaan haddii ilaahay shar weliba ku mid eh ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda soomaaliya ee maalintii shalay haytay xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo ansixiyeen weliba geeka uusula wareegay xilka waana kula wareegay ra-iisul wasaarihii hore ee dawladdii wakhtiga dhammaatay cumar cabdirashiid cali sharmaarke xilwareejintaasan dhexayta ra-iisul wasaarihii hore iyo ra-iisul wasaaraha cusub ee barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal ka dheega doontaan qodobada saas oo kale hamiinimadan kulunku warsan wanaagsan ka gudbi doonna isina dheegasan weliba ku mid ee guddiga abaaro maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiire ku kooban weliba markaas maalmoogilahadhaafi iyo safarka jareena deegaano ku tirsan gobolka bakool waana iyo unkuur galaayan xaaladda ku jarta gobolka bakool guud ahaan wafdigaas jeeri gobolka bakool iyo meeloogi iyo deereen iyo walyaabogiyo kugabadan abaarta ku jarta gobolkaas bakool weliba uu ka ah idaacadda warsan waraysi dheer una ulugalna arrimogaas wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya sheekh xasan ibraahim lugbuur oo arrimo badanna ou ka warsan walkuweydiedii dhinigii iyo safarka kiijo qodobadaasi oo qodobo kale oo ka jiran waliihaniisiyaada kulunka intaynu ku gudi jirnay dhegaystayaal asiinku gudbii doonna barnaamijka mukhtaar sheekh aadan dalmar yaa saari kulunka warsan faysal dhaayo ee farsameeyaha iyo cabdullaahi nuur aadan sinidareesiyaha ee markale ee kulanka warsan ka dhawaaye markala qodobada barnaamijka iyo gudgala qodobkan ku horeeya ee hamiinimadan barnaamijkuna ka firan weliba uu sanagadeeya hamiinkii lahadhaafi ee xalay hayt weliba xaafadda mursal oo ku tirsan xaafadda magaalada baydhabo la ka dilay bilaamay degnaatay xaafaddaas waana dilfilan jeesida xilli iyo anhooydaasi gurida kiidiya iyo kudegadda mursal ciidamada booliiska howlgalyo sameeyan weliba la sheegay in galantiyo ha ka dhikeen raggii dilka jeysadii arrimogaas weliba idaacad warsan uu ku alkuga diday taliyaga ciidamada booliiska dhirto gobolka baay korneel mahad cabdiraxmaan aadan
xalay waxaa magaalada baydhabo ka dhacay dil loo geystay haweenay degan xaafadda mursal marka taliya waxaad nooga warantaa jenraale dilkii xalay ka dhacay magaalada baydhabo gaaraan xaafadda mursal ma jiraan ilaa iminka dad loo soo qabtay dilkaas oo ay ciidamada amniga gacanta ku soo dhigeen intaadna adiga i weydiiyey maxaa kalood war ka heshay magaalada baydhabo in loo soo qabtay dad iyo in kale wax warood ka heshay ma jiraan waxaa nagu maqaalaa in raggii ka dambeeyey dilkaasi gacanta lagu soo dhigay laakiin ilaa iminka ma hayna xaqiiq oo aan ka soo warinay saraakiisha ciidamada booliiska ee ku sugan magaalada baydhabo marka taas ayaan rabnaa inaan kaa xaqiijisano waa loo soo qabtay dad baa loo soo qabtay nimankii aad maaragtay nimankii lagu kulunayay inay heleen waa la soo qabtay gacantaana lagu hayaa ninkii gacantaba geystaa la hayaa ninkii ka dambeeyaa la hayaa guriga laga soo amaansiyaayaa
ma marka ragga la soo qabtay ilaa iminka haddii aad waraysateen maxay idiin sheegeen inay ku dileen haweenayda wallaahi dad oo inay dileen maaragtay yani lagu cadaynaya jirto oo markhaatiyaan dad garanaya ahayn dadka ay dadka ka dileen marka hebel hebel leeyahay ayaa gacanta lagu haya dadkan waa xarakada al-shabaab weeye sababo kale oo siyaasadeedna way weheliyaan dad oo dhul isku haystay boos iyo guri isku haystay oo dacwo u geystay xarakadii xarakada ma dhahayne nimankii nabaddiidka nimankii nabaddiidka dacwo u geystay kabacdi qaarna ay diideen imaada la yidhi meelaha doorka oo ay maxkamadu ay ku sheegaan beentaa imaada qaar laydiyoo diiday islaanta la dilay imawdaasay diiday marka arrimasaasana waa ku jirtaa la leeyahay alaa xaal warku waa caddaan doonaa ciddii shabaab ku dacwootayna waa la soo hayaa oo ayada dacweynaysa waa la hayaa waa xiran tahay ciday adeegsadeenna waa shabaab gacantaa lagu hayaa marka waa kooxdii duniga ahayd calaamadoodi waa ka muuqata ragga la soo qabtay imisay gaarayaan dad badan baa loo soo qabtay laakiin hadda nin baa gacanta lagu hayaa ninkii gacanta lahaana waa la hayaa ninkii abaabulayo dacwada geystay shabaab aadayna waa la hayaa ciddii hooyga u ahaydna waa la hayaa marka markii lasoo qabanayo raggan dilka geystay ma ma lala soo qabtay waxubay gacanta ku hayeen way sheegi doonaan insha allah meeshay yaallaan bay sheegi doonaan hadda baarisaa lagu jira waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo jenraale ciidamada ka howlgala booliiska ee magaalada baydhabo intooda badan ku sugan howlgallada ay sameeyaan inta badan waxaa lagu soo qabtaa dal dad oo faldembiyeed kala duwan geysta ilaa ay haddana xukumo kala duwan ayaa dhacay ilaa ay iminkana ma jiraan cid lagu fuliyo xukumadii loo geystay xageed is leedahay sirta way ka qurinsan tahay waana la xukumaa sugana waa yihiin waktigoodana waa dhiman doonaa
daynab inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnamay daayradin intanjeed daarudawa hosbital sumay daarudawa hostal leyli lema ifola isbitaal daawan yaaluwamay way diin diriko diinlay bilaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinama lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljar waa ila uu ka daro
idaacadda warsan ee beledkan baydhaboeenu dhugun sideetan dhegaystayaal kulunka warsan qayboodii hore ayaa ku guda jarnaa qodobka kale ee barnaamijka hamiinimadan weli baa usa nagadeyaa xaruntada madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo weliba geeka kulunka qaaday kusmaga madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed xasan fiqi iyo golo wasiirada dowladda koonfur galbeed isla markaasna la shiri wafda usu hogaamiyay madawiine ku-xigeenka hay-adda world vision waa world vision oo ku dareertay qaramada midoobay waana ku wada hadleen arrimo abaaro ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ku jira kulunka markii u sahdhamaaday weliba wariyaalka la hadalay madawiine ku-xigeenka hay-adda iyo weliba kusmaga madawiinaga waana ee wasiirka wasaaradda beero
kula yeeshtay xarunta madaxtooyada runtii aadaan u soo dhowaynaynaa masar dubiiti wilkam tarist waxaan ka wada hadalnay golaha wasiirada line ministerska qoladii ahaa ee shaqada ku lahaa hawshaas ayuu shirka dhex maray waxaana laga wada hadlay waxay ahaayeen abaaraha baasan ee guud ahaan soomaaliya ka taagan gaar ahaan abaaraha micnaha south west state world vision iyo kaalinta ay ka qaadatay ayay wasiirada uga mahadceliyeen iyo baahida hadda hor taalla world vision inay noo qabtaan aan oga baahan nahay arrimahaasna si fiican ah laisugu gatay waxay si gaar ah micnaha ay xoogga u saareen xagga caafimaadka xagga biyaha xagga jendarka intuba micnaha waxay sheegeen inay micnaha gacan fiican ka geysan doonaan inay tegi doonaan goobaha micnaha insha allah lasoo tusin doono idb-yada kadibna wixii ay ku arkaan inuu dib ula noqon doono canada halkaasoo micnaha aan rajaynayno in madaxdii joogtay ay kaalmo kusoo kordhin doonto kaalmada haddayna siiyaan runtii aad baan u soo dhowaynaynaa labada meel waxaan qirnay inay naga dhexayso wada shaqayn fiican waxaanan ka codsannay wada shaqaynteenna inay ahaato mid sii cuslaanta sidaa darteed waa mahadsan yihiin runtii aadaan uga mahad celinaynaa wada shaqaynteenna waa cuslaan doontaa waxaan kaloo halkaa inaan uga mahad celiyo wasiirka balaaninka wasiirka caafimaadka iyo wasiirka biyaha oo inta badan xidhiirhka imaanshahooda mas-uuliyadda iska lahaa aadaan uga mahad celinaynaa waxaan leeyahay soo dhowaada
Jamie McIntosh, Vice President of Programs and Policy with World Vision Canada. And uh, I'm very grateful to be here uh, with the acting president of Southwest State uh, and with the various ministers to really zoom the lens in to see how we can better help men, women, and children here in Southwest State with this severe drought crisis and the looming humanitarian uh, concerns about famine. Uh, we have been very grateful to be able to work for for quite some time together with uh, the various ministries in areas of water, sanitation, and hygiene, as well as with protection issues and health and nutrition. of course, at the epicenter of this um, is water. We know that water is life, and without water, death is imminent and uh, we're all haunted by the realities of what happened in 2011, where some 260,000 people perished. Uh, we don't want this to happen again. So we have come here together uh, to stand in solidarity, to stand shoulder to shoulder with the people of Southwest State, the people of Somalia. And it is our desire to stand with every last one, the vulnerable in the IDP camps, the children, those who are pastoralists who are trying to find uh, water and a way of life. And this is something that um, none of us can do alone. Uh, so we're grateful for the partnership of the Samra community. Uh, it's been very gratifying for me to know that World Vision Canada was able to kickstart SOMREP some years ago with a small amount of funding and to see how they have grown and partnered together to help save lives.
جنرال فرنجر أروضة أبريوك حفيسة إي إلو إي الآمن abshir sidaa iidoysidaa is aroosamadun waana istariiha arwidii liin oomanaayay inbadan unu sugaani arwo alla aamin jenaraal farneejar baydhowniin kuwaytay alaabwareeg wayku oombahi ilaa waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadshee ba'arlaadan leenka aragna ariitii ada endhigtooba madii uloosee ismootuloona haato irituunku bahaanee obow obowdhay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo nolodiratan qaybihi hore ee barnaamijka kulanka warsan iyo dhuguysadatan dhegaystayaal gobolka bokool maalmoog ilaah dhaafi welibaa roogay xubno ku dareera guddiga abaaro ee koonfur galbeed soomaaliya waana uu ku horgalaaya xaaladda abaareed ee bokool ku jarta arrimahogaas uu ku weliba idaacadda warsan waa ku weydiiday wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed sheekh xasan ibraahim lugbuur waana ku warbiyey deegaano badan oo iyo seedan waana raashin dhiibiyow iyo biidhaamisi ay kusoo biyeen
bismillahi raxmaan raxiim walaalkay safarkan uu may mahanigayso abaaraha ilaahay raxiimka un mayla raag ku baryo haynu inuu mudubu dulqaado guddi wali xaynayeen xeer wasiiraah ilaa saddex qofoobe khamiistan hadda geedka wuxuu khamiisanaya ama baxnimeen la rabo baydhabo maqoola hamban wali wedanay lacag dhexdoodeertii may la raay dowladda federaalka oo linka talagali may la raay gurmudka abaaraha iyo cudurrada socda oo mudan waxa lagu hayo shilbiyoodka xoogley oo iyo xaraab oo mayla raay meelo bushob hataa dadanka dhamani intaasaa mayla talaanaya inuuna mayla raay waliba awoodana ilaahay guushiyu awood inuuna ugutu ku gargaarno safartaanu safar runtunay alxamdulilah antiibuun waan umada korno awoodan hayna xafani hatana ilaa saacada kuloolabaasa ka dhaxajan ilaahay wali ku baryaaneen yoone wabuday umada korno umada madigeengeri u dhibaatada danyarka u dhibaatada bani-aadam kubahaween kubahadween waay أنا يا عيهم ضم إلى الراية ولا قبضة أو فوق يا ما إلى الراية يا ديالي فوق لا هيشي ونباتكي ونرب إشياء ديالي لا يحقار لا يكبريا waayahay mudane wasiir markaysan seegteen gobolka bokool magaalo madaxda xuduur maysan qabsoobe maadaama aad sheegtay inaysan ukuur galaaseen xaaladda abaareed ee bokool ku jirta walaalkay safarkaan horta mayaan ku bilaabnay he degmada waajib oo aad iyo dandabaadisha xeernaawayaashii ku hugooyeen walaahi hadeera u baneeyiin walmay leeraay gaara dameer laha kala duumadaaw iyo walbalaaeedkalankaata tuulo may leeraay meel ehta tuulo may leeraayrakorneeduulaa may leeraay shubabiyada ku jawaba dalanka dhimada meela ka hakani laba boqol oo qoys oo haaneenka tabar daranaaya ah degmada waajib hortaanaba guddiga abaarahan diyaariyaan يا من لما تسيني خاشم كسرنا ذكر إلى من الأخاي الدل يا من لتسين داو فرطنا أم مكاسي وني ولين من مليون شقاني ولين من جنوب من ما يندم سمي الأخاي قالوا رحاس ما إذا أم تعصي وهاي داو ما الأخاي كمان طفل بوين كاسي من بلا أدل يا رب ما ينين حديد يقرانك مدلنا مصعبة وليكم بعدين ولي حنبقى حنبقى للأخاي waddan markii wada gooynay may dharaa warineeda kala goonay gubernatoriyaha iyo degmooyinka sida degmada iyaga oo wax ka qaxday meelo degmada shaquuf oo meeliyaan wax ka qaxday iyo gubernatoriyi guddigii abaaraha marka wali mayli haddana may dharaa hulaaka qabanayniyo may dharaa barakacayaashii ku qoytiyadlu unbaxtalo lama boqol qoys akahalinka doonay haya shiini raashimo yaanjani degmada xudur masaas oo kale yaala laba boqol qoys iyo kusiin baashi masaas iyo kusiin iyada oo weliba sii deeriyeen degmada xudur biidaamin oo weliba dada ka damaday oo waqooyiga magaalada hortaabada iska shadaana dooyida mayhiyada in walcaawiya un lahaynayo mas-uuliinta degmada ee isku xil saareen iyo kula qiib qaadani الحمد لله سافرت أنا مكان بعدي ولا أمبنى في التلمذة عدة أو 19 كيلو مثلا جرت وما إلى غاية من الخطوة وكاسولي بما إلى غاية فيش أسبوع شباب كاسبوع قالوا ما بدي أقول من إلى شبابني وقتا أو وقتا الله ما لانك تدري في بديش يا أمبري إني أحتنا ما يشينا البرد كاسو هم في يوم دينا ديها إيه ديها دكولي ديها يوم ولا ما تيشنا إدلاتا دمركاسي حايتي warigeysanay lacag ilaa sideed kumaan oo markaas may leedahay wajaxni dhinaca biyaha dibaxa kusii laabane madax ka naganay may leedahay degmada xudur kaasoo may leedahay tuulooyin badan oo shibabiyoodkana ku jaro diilaana ku jarto raashilaana ku jarto unax kale weliba si fiican caawiyo hayno marka insha allahu wali rajeene inayoo may leedahay hay-adaha samafalka iyo dowladda dhexe maamul goboleedka koonfur galbeed oo iska hadlaad deegaanadaasi walaa u wadi waa ka filanaa ini mayl ahaa dadaalka lasii laba raabo ummadin inti ilaahay gargaarkiiyo qariib ah lagu helo wali awoodana afkan ku qaabayno diyaara weliba ay sheegtay in deegaano fara badan oo gobolka bokool kumid degmooyinka aysan saateen waana gargaar bini aadanimo aysan fidideen waana walbadan ku qabataan abaaro ku jira deegaanadaas islata walbadan yaa ku qabateen oo weliba kafilanta dadka raashiinka iyo bi dhaaminta lansuubi ee deegaanadiisa safarka ka deerteen kafilanta is ari korteen ma kafilan hataa fubaca min deerasu because ummadaka noolna lama dhaqo waxaska ka qaxi meelaha qaar sida degmooyinka khabuufa oo kale ama sida degmada laaraab iyaga oo kale umadaxdabaxde dadka noolna marka ugu horaa badna may dhaqaa degmada cabdillaahraw xudur oo magaala madaxiya iyada baa ciirciirashay wali tuulooyinsha iyo duniyaasha oo dhan miyi magaalada ayaa buuxday saarikeen sheegahayan laba laba boqol dus waxaa ka barnayaan dadka jiista dadka noolayaasha dadka maylaraa curyaaninta dadka maylaraa irnigiba waayiliinta dadka sabliga kutublaanaya laba laba boqol dus gosi wala raaman waa dad maylaraa meelaha basoomadiyona ada fiirada ilaa la arkoro la milyan maylaraa guursa roogti la arkoro melgelka baahidii maylaraa wan daboole iyo walan dawaadi la arkoroba waana sida runtaan ilaahay lay daboolo kortaa bani aadamka daboolo koro inkastoo un hay-adaha baadnay kaarar badan iyo qoraalo badan iyo waxyaabo badan maylaraa ka socdaan qoraalo socdaan oo hay-adihii sida w f d ICRC iyo ICF UNICEF meelo badan oo mayl raay kooyay oo qolka hadda qorno ka weernay kala kulan hadda la holo fayl ku hayo iyaga buu bilaaway in yoona kaash abiya ama raashinkii mayl raay la dadka nafaqada yar ee nafaqadiisa yarta la siiyay bilaaween sida biskutka oo kale yaa ka weernay hooliyo waa ku hayaan laakiin baahe mayl raay daboolayaan madax koro baaha badana jirta ilaahay daboolo koro insha allah walilana hay-adaha samafalka inay mayla raayayso toos ee xaqiijiyeysiga dadka caawiyaan waktiganoo hata ee geekiyaa umada kaalmada liin baahdo oo bani aadanka naftiisa badbaadadaan baahan marka bashe mayna ku yaabaya nin ilaahay nicmadiisa lahal waa min waashin ilaahay imtixaan waa un nahay in ilaahay bahra amaba gargaashay degdeg ay usiisado macquule waana sidaa ka dhowro rabka tuugu hayn marka sidaas daraadiya way sabaanaha hay-adaha inay wax qabad dhabta la gooyaan يقعدون ولو إن شاء الله ولي ما يلغاي مكرت كتاب جدونا حد ما يريد بعطيه أبورن تاني من سان ولا طعم سان إبوان كارو أكتيو ما يلغاي كارو فرلو ياهي أبسيدي شيء توقف إيو ما يلغاي ونحبتوه ونفرلو ولا يمكن أن يوصلون جاران إن شاء الله waayahay wasiir deegaanada isan seeteen iyo kulmada isan la qaadateen guddiga abaaro ee deegaanadaas ku magac dhown ee lanhel saaray in iyo qiima ah abaarta ku jirta deegaanadiyo wal dhimashee oo sababi oon dartiis in yoon dhimadaan ama baaha dartiyo yaan dhimadaan lasiin sheegi jirte haa horta walaanka badanoo horta liindhimadii waa cudurka qalooraha liilaanka badanya buurbuxulle ina waxa jeeda meelalaka magacaabo ma dhahaysa lianka dad badan habadan kastoo lala tacaalay weliba meelaha oo buurraasyaa dhakhaatiir badan lala tacaaya tuulooyinkii ka reernahay iyo miyigii yaa isii guriga cudurkii xanuun wax ku deeliyo ha waata ilaa kiiska shay kuka badan oo cishrin biyoodka mila inkastoo meelaha rawbaab weyna oo waaqooyiga magaalada saddex ologo saqiir ah oo sumu سيد كجاتو اون كدري كيس كسخاين لكن انت انت كوها واحد قاعدين نحتكو قويتي من الله لكن دبا انهو دبا انهو هدي الهي يخاين كاين نحفر شيء اساسا دبا تشا ابو ردي يرجع انسين اما بني ادم حمار الهي حيوم اما سطاسة ما الى غاية لأمني عزيزة الهي انه يرجع نوا والنصر ضاو ان شاء الله هدي ما الى غاية يرجع حيوم waayahay gabagabadii saacatul wasiir qorshahan qorshaha higa si la gudboon walkuqabadowka abaaroobayay runtii un wali anaa ini one un alla walaay un xelno dadka walaalaha dadba un maylahaa geysino iyo diyaaragana aan surugno bahalaha hata un wadnay un adageeka umadaashay geysiyaan wali kukoltahin dowladda federaalka lacag boqol iyo konton kun oo dollar ee waxaayta lacagahaas loo iibiyey shadiidii gobro oo koonfurta gobolin iibi inti boqol ka aad yaa wani haddana mayfadaana eenyone mashiiradahaaya ama dowli dowladda dhexe federaalka ahaatay ama dowladda koonfurteeda ahaatay hadda walay dhaqaalaha umudaas magaraaye b inuu meelada meeli doron uu jeeshin wal deegan haddii wada iyaana jeeshin haddii wal maynaraay in deegan dhaqaan meeli doron uu jeeshin markaas inteegayna hadda wali kishirayna waa maxayna yaa kishiranto waa insha allahu waan wali rajeynaya inay walbada noo oo muddo kaafiyaw maynaraay ilaahay dhashii kora laakiin walay tabartaanaya uu shafadu doon haddii adag wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya sheekh xasan ibraahim lugbuur iyo kaasaayo warsan warmaay ciidan maasanta wasiir
irii hoos ah i ammaan abaar i aaran udur i aafamaad iskudha i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna malee aman dheera ogaani alew sitamankun gudaasha iriididhiide i waakii baryoba ee midki aragtidiis waaye ida iskarabay umbo araawe arlaada baan rogi ma araawna ilow iridahanku muudahayna ma udur dheeraday afshayli waaya idika reebay iniisi sheegen walku roonya aynoga haka arag yaa imidkan adwa ambo aniibaa ejibiigay yaraaday inamaysi iniiska fiirada isbuunyo iniiska dhiigta udur daawalaan ee eebigay masheengne aquuna medical center ma seeto adiina maku daawaysato intii koo dambaytona ha in sheegdo akhuna medical center isku dhama ee anmoogatay isbitaal aqabka caafimaadka ina unkumaganayne umutuka daawa
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyanu dhegeystayaatan dhegaystayaal kulanku warsan iyo wili darartan magaalada muqdisho haddii uuna fiirnoona geek welibaas toos aan la wareegay xilka ama xafiiska ra-iisul wasaaraha cusub ee shalay iyo ansixiyeen baarlamaanka federaalk soomaaliya xasan cali khayre waana kula wareegay ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii waktidii dhammaatay cumar cabdirashiid cali sharmaarke
sidaana waa dhexen waad mahadsantihiin baana saxaafadda munaasabaddan waxaan u qabannay xilwareejinta ra-isul wasaaraha cusub inaan ku soo dhoweyno halka in golaha wasiirada ee sii baxaya uu oo hadda sii shaqaynaya ilaa iyo golaha wasiirada soo magacaabo ay isbartaan howsha loo wareego maanta waa aan ku faraxsannahay runtii in shalay aqlabiyad buuxa lagu gudbiyey ra-isul wasaaraha waxaan u rajaynaynaa guud insha allah dalku meel fiican buu soo istaagay horumar weynna waa gaaray runtii in afartii sannoba intuu isku yimaado doorasho ay dhacdo markaas dadka qofka ay gartaan iyo xukuumadda la garto inay dalku hoggaamiso in dalka loo dhiibo dhib kastoo jira dhibaato kastoo la soo maray laakiin dalku uma hakan uma istaagin wuu ku socday doorashaa la qabtay maanta isbitaalka maanta aan hayna ayaa la gaaray waa mahad ilaahay weeye wakti anagaa la marayaa waktigoodii loo baahan yahay amniga in la dhammaystiro awaaraha jira runtii wax weyn laga qabto ummadda soomaaliyeed ilaahay umma awaaraha ka qaadi ka qaado waxaan ku rajo weynahay ra-iisaaraha cusub waan aqaano kartidiisa aqoontiisa khibraddiisa iyo runtii daniskuwadkiisa inuu dalka meesha u taagan yahay wax badan ka badani doono horeyna usii wadi doono waana rajaynaynaa insha allah afartan soo socota in si xasiloon ay siyaasaddaas ku socoto dalkana uu ka baxo meesha uu maanta taagan yahay aad baan usoo dhaweynayaa hadal badan ma qabo inaan si yidhaahdo wasaare cusub aan kusoo dhaweynaya insha allah inuu wax ka yidhaahdo waana mahadsantihiin intii aan nala soo shaqaysanan bacda saxaabadda oo aad iyo aad mahadsantihin
ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-isul wasaare ku-xigeenka gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka waa mahadsantihiin maantay waxay ahayd siduu ra-isul wasaaruhu sheegay maalin aan u imid halkan inuu ra-isul wasaarihii horey baro golaha wasiirada ee sii haya xilka intaan ka soo magacaabi doono haddii la yidhaahdo dowlad cusub oo dalka hore u sii wada
marka hore waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u jeediyo ra-isul wasaaraha iyo dawladdiisaba oo runtii dalka meel wanaagsan soo gaarsiiyey waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan u sheego soomaaliya inay maanta meel fiican taagan tahay oo hore laga sii wadi karo inaan isu nimaadno doorasho galno xukun isku wareejinno annagoo isku raalle ah iyada lafteedu waa wax aad u weyn waxay u baahan tahay waxaan haysanay inaan hore u sii dhisanno dadkii nala soo shaqeeyey oo ahaa xukuumadihii horena oo ugu horreeyay ra-isul wasaarahana waa inaan u mahad celinaa mahad ballaaranna aan u jeedinaa haddii ilaahay yidhaahdo annagoo wadatashi samayn doonnaa ayaan soo dhisi doonnaa xukuumad waddankan meeshii uu taagan yahay ka sii ambaqaada shacabka soomaaliyeed iyo kulligiin dadka siyaasadda ku jirana waxaan idinka codsanaynaa inaad gacan noo fidisaan si dalkan kulligeen annagoo wada jira aan hore ugu wadno maalmaha soo socda haddii ilaahay yidhaahdaa waxaan shacabka soomaaliyeed oo dhan ka codsanaya inaan kulligeen meel kas u wada istaagno ooan isku dayno inaan wax ka qabanno dadka soomaalida ku dhibaataysan abaaraha dowladdayda iyo aniguba maalmaha soo socda waxyaabaha ugu horreeya oon wax ka qaban doono waa masiibada abaaraha sida dhibka hadda jira loogu bixi la- looga bixi lahaa iyo sidii aanay dib dambe u soo noqon lahayn waxaan marka u yeerayaa haddii ilaahay yidhaahdo aan ka codsanayaa ganacsatada culamaacudiinta dhallinyarada dumarka aqoon-yahanada madaxda xildhibaanada baarlamaanka labada aqal cid walba oo soomaaliyeed inaan gacmaha isqabsanno dadkeenna annagu aan u gargaarno annagu haddaan gacmaha isqabsanno ayaan cid kala caawinaad weydiisan karnaa mar labaad waxaan u mahad celinayaa ra-isul wasaare cumar cabdirashiid iyo madaxda halkan nagala soo qayb gashay saxaafaddana waxaan leeyahay door weyn ayaad ka ciyaartaan nabadaynta iyo dowladnimada soomaaliya laakiin idinkana mas-uuliyad ayaa idin saaran inaad xilkiinna u gubata u gudataan si asluubaysan runta inaad sheegtaan dadka soomaaliyeed aad runta u tabisaan annagana aadna weyddiisaan su'aalo dhaba laakiin inaad ka foojignaataan inaadan ummadda dhibaatada ay ku jiraan mid ka badan aad u keenina annagana diyaaraan idiinaha inaan idinla shaqayno laakiin waxaan rabnaa idinkana si daacad inaad noola shaqaysaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ra-iisul wasaarihii waqtigii dhammaaday iyo weliba ra-iisul wasaaraha cusub ee geedka talada kula wareegay cumar cabdirashiid cali sharma arke iyo kaasaxaayo dhugunsadayaal guud ahaan ba idkaaseen dambeeyey barnaamijka kulunka warsan idaacadda warsanimada kudhegeystayaaseen barnaamijka waliba saaray mukhtaar sheekh aadan dalmar faysal laahi wee farsameeye cabdullaahi nuur aden sinadiresiyaay intiinu kulunkan kulunkayga ilaahay reed noo dersiyow hamiin fayle
راضي جزاء